marka macquul ma aha dowladda iyo dad dowladda ka tirsani wax diinta khilaafsan inay keenaan laakiin waxaan doonaynaa markii wax saas ay dhacaan oo la dareemo in la iswarsado horta intaanan lala boodin baabka oo aan dagaal loo la iclaaminin oo aan la dhihin muxuu ahay waa dagaalamaynaya gacanta ha looga hortagi kara walaalayaal dagaal in nagu filan waa qabnaa annagu waxaan leenahay ee shalayna wax weyn ayaa dhacay in dowladda xukuumadda iyo culimmadii inay wada fadhiisteen arrintii hoos loo wada eegay laysla fiiriyey guddi loo saaray haddii wax qaldani ay ku jireen waa la saxayaa marna waxaan ummadda soomaaliyed u ballan qaadayaa dalka in aanu ka dhaqangelaynin sharci iyo siyaasad toona shareecada islaamka khilaafsan oo ka hor imaanaysahay ma ka dhaqangelayaan dalka oo kalsoonidaas qabna marka